axmed cabdi kaariye qorqor madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa aqalka madaxtooyada galmudug ee dhuusamareeb waxa oo kulan kula qaatay madaxa hay-adda unisef ee soomaaliya marwo uava alfadil taas oo waqtigeedii shaqeeya soomaaliya uu ka dhammaaday madaxweynaha ayaa waxa oo wakiilka unisef ee soomaaliya kaga mahad celiyay wada shaqeyntii iyo xiriirkii wanaagsanaa ay la lahayd dowlad goboleedka galmudug isagoo sidoo kalena ammaanay doorkeedii mashaariicda waaweyn ee deegaanada galmudug ee ka waday waxaa kulanku marka uu soo gobangaboobay kadib warbaahinta la hadlay uu faahfaahin ka bixiyey waxyaabii laga wada hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka galmudug cabdiraxmaan axmed xayle maantii wuxuu madaxweynaha dowladda galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor uu soo dhoweeyey wafaa saciid oo runtii unisef u shaqeysa kana tegeysa shaqada oo ay ahayd wakhtigii ugu dambeeyey shaqada ay maaragtay soo gabagabeyneysay runtii wafaa saciid waxay la shaqeyneysay unisef wakti dheer galmudugna runtii intii ay joogtay shaqooyin badan oo runtii baaxad leh ayay maaragtay runtii la qabatay madaxweynuhu wuxuu uga mahad celiyey wada shaqeyntii quruxda badneed ee runtii wafaa saciid la lahayd soomaaliya guud ahaan gaar ahaan galmudug unisef waxay la shaqeysaa wasaarado fara badan oo ay galmudug runtii ay leedahay sida wasaaradda qorsheynta wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada wasaaradda humanitarianka iyo disaster managementiga wasaaradda environmentiga iyo wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka sidaasi lamida markii aan kulankii madaxweynaha u dhammaaday runtii madaxweynuhu wuxuu guddoonsiiyey hadiyado loogu talagalay wafaa saciid oo runtii ahayd hadiyado qurux badan oo runtii aan ku talagalkeeda iyo hawsheeda waayadan ka shaqaynaynay sidaas kadibna waxaa dhacday ama intaa kadibna waxaa dhacday inay kulamala yeelatay wasaaradihii wada shaqaynta ay lahaayeen iyo dadkii technical teamka ahaa ay unisef wada shaqaynayeen waxaan rabnaa inaan nidhaahno wafaa saciid aadaa umahadsan tahay runtii wada shaqayn fiican yaa nala soo hagaajisay intii maaragtay runtii aada xafiiska joogtay annaguna runtii waxaad kusii nagaan doontaa qalbiyadeenna waana kaaga mahad celinaynaa unisef ayaa soomaaliya mashaariic kala duwan ka taageertay dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedka galmudug iyadoona wakiilkan la soo watiyey ee wava alfadil intii ay joogtay xafiiska ay galmudug unisef ka fuulisay mashaariic horumarineed